kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha intaannu gelin dhammaalada waxaan dhegeystayaashan u soo qabanaynaa heesta suul dhabaale waxaa wada qaadaya waa codadkii cabdiraxmaan dheere iyo wasaare
axmed xoolahaaba sumada lagu baadi soocadadna weedha sugaaniyo sawraxaa tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan dadna weedha sugaaniyo sawraca tilmaanta lagu kala sifeeya anna geelba sibir godan kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya kugumaan salaamine sababaan tirsanaya sababaan tirsanaya suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniye waxaan waxaan sidaa jacay aan kula sugaaye kugu simaygaho aan kula sugaaye kugu simaygaho
cirku sagal daruureeye subaxdiiu leeyahay cirku sagal daruureeye subaxdiiu leeyahay waxaa laga sugaawaa saadaasha roobkiyo xilli seerma weyde ilaa gurahasadiyo calaa roobkiyo xilli seerma weyde ilaa gurahasadiyo calaa iyo si alla mooye ka salgaadha caashaqa ka salgaadha caashaqa iyo si alla mooye sanqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya sanqashaduna waa hadal haddana waa sigooniya waxaan sida akal gacal aan kula sugaaye naftan maysku sidigna aan kula sugaaye naftan maysku sidigna
turmaseegto weligay iyo waxaad saruugtaba turma ma seegto turma seegto turma seegto weligay iyo waxaad sarugtaba labadaba ka saahiday cadna kaama sugaye sanqaroo gamaaley sabargeeyo gubley labadaba ka saahiday cadna kaama sugaye sanqaroo gamaaley sabargeeyo gubley quruxdiisu leekiyo samirkii ayuubley samirkii ayuubley quruxdiisu leekiyo samirkii ayuubley samirkii ayuubley suul dhabaale waa hadal caddana waa sigooniya suuldhabaale waa hadal caddana waa sigooniya
dan ibraahina uu soo qabto waraaqda dhinacayga ugu horraysa waa waraaq tahniyada waxa diraya injineer boorow oo jooga dhadhaab dhagaxley iyo aaba qaasim cabdulaahi sharmaarke qaasim cabdulaahi cabdifataax qaasim cabdulaahi balaag dhagaxley cabdicasiis maxamuud cabbaas yaasiin ibraahin kamas faarax barre weli shukri cali iyo axmed weli shukri cali waxay tahniyadu dirayaan cabdiraxmaan maxamed aadan iyo mahado shabcaan oo arooskooda uu ka dhacay wajeer kenya ducaduna waa xagga v o ayaa layidhi noqda kuwii isku waara ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin ayaan leenahay dhambaalkan waxa uu noogu yimid abshir aadan maxamed oo dalmar loo yaqaan iyo maxamed suubo cabdulaahi maxamed aadan cabdulaahi ciise maxamed isaaq xuseen bilow xuseen iyo xasan xuseen xasan iyo ibraahim sheekh axmed iyo xasan manuur maxamed leylo maxamed nuur iyo leylo saalim cabdulle iyo cabdiraxmaan albaarixi dhammaan dadkaasi oo ku kala nool soomaaliya iyo meelo ka mida dunida waxay hambali u dirayaan ismaaciil albaarixi iyo salma nuuro cali oo ku aqalgalay bardaale gobolka baay oo ay leeyihiin arooskiina kala kulma bashashii barwaaqo aamin ayaan annaguna leenahay waxaan inoo soo qabanayaa heestii damaq jacayl ee uu ku luuqeeyo allah u naxariistay fanaankii weynaa axmed mooge liibaan
So I could see
waxaa dhambaal uu noogu yimid jarmaarke qaasim cabdulaahi nuuridiin qaasim cabdulaahi cabdifataax qaasim cabdulaahi weli shukri axmed iyo bakaar weli shukri iyo injineer boorow kamis faarax barre cabdicasiis maxamuud cabbaas balaag dhagaxley dhammaanna waxay jecel yihiin inay tahnid u diraan cabdiraxmaan maxamed aadan iyo mahado shacbaan oo arooskooda uu ka dhacay wajeer kenya oy leeyihiin waxaan eebadan kaga baryaynaa aruuskiina inaad kala kulantaan bashbashiga barwaaqo eebana idin kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan leenahay heesta saddexaad waa sohor caashiqa waxaa wada qaadaya xasan aadan iyo khadiijo maxamuud qalanjo hadhowbey laymaheesi layla mahadin dooburtayheed hoobeyo isohorcaashaqa aanashiinin dankayga waa kahanan lahaa weel u roon ku noqon lahaa awaaguur ma diideen haddaan kuwa dhankaagay haddaan agar baxayse dankayga waan kahanan lahaa weel u roon ku noqon lahaa awaaguur ma diideen haddaan kuwa dhankaagay haddaan habar baxayse habeen keliya caashaaquye mahir galo ayee kuma fulaye horta baro habeen keliya caashaaquye mahir galo ayee kuma fulaye horta baro raggayo haween kuba raggayo haween kuba waxay haybad u yeeshaan habsaman taguurke raggayo haween kuba raggayo haween kuba waxay haybad u yeeshaan habsaman taguurkeed meelalow oon horseedu looma haadsho way hawinanta oo habeeyaya kicaashaqa ayu habaabine meelalow oon horseed looma haadsho way hawiranta oobeeyay hakicaashaqa ayu habaabine
shacayrka wankula habay laila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafeen adigu raad qabanin kama siixin jacaylka wankula habay laila ku noqon lahaa hawl kuguma dhaafeen adigu raad qaba habeen kama siixin amakinta caashaqaaye halaxsiga ubakinta hibashaagaaye nabaruri amakinta caashaqaaye halaxsiga ubakinta hibashaagaaye nabaruri ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna haybad ma yeesheen ka kaloon lahayn ragga iyo haweenkuba ragga iyo haweenkuba midna qayban ma yeesheen ka kaloon lahaynine
hadhuufi laynahiisa layla mahalle dogurdeeyani oobiyo soor caashaqa aanshiini hadhuufi laynahiisa layla mahalle dogurdeeyani oobiyo soor caashaqa aanshiini
ibraahimow dhankaygana waxa aan gacanta ku hayaa haatan waraaq tahniyada waxaana kala diraya hooyo aamino ibraahim malaaq hooyo saruuro ibraahim malaaq hooyo nuurto ibraahim malaaq hooyo khadiijo sheekh ibraahim aadan cabdulla jibriil xaaskiisa maymuuna macalin xuseen iyo caruurtooda abtiyaal maxamed sheekh ibraahim cabdiyare sheekh ibraahim cali maxamed xasan xaawo sheekh ibraahim abo ismaaciil maxamed abuukar iyo weliba deeqo ismaaciil maxamed maryan cabdiyare sheekh iyo xaajigeeda dhammaan asxaabtani waxay hambalyo tahniyad dhalasho wacan ay u dirayaan boqorka iyo boqoradda khadiijo cabdi ibraahim iyo maxamed ismaaciil maxamed oo ay gabadh ugu dhalatay xerada qaxootiga ee xagardheer gabadhaas waxaa loo bixiyey baa layidhi maymuuna maxamed ismaaciil ducaduna waa xaggiina ayaa layidhi noqo tii soo barbaarta dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin ibraahim waxaa dhambal uu nooga yimid batuulo cusmaan oo joogta denmark axmed cusmaan oo jooga norway iyo dhammaan reer cusmaan waxayna hambali u dirayaan bishaar yoonis iyo faatuma oo gabadhi ay ugu dhalatay wajeer kenya waxaanay leeyihiin allah ka dhigay gabadhaas tii soo weynaata oo waalidka dadkeeda iyo dalkeeda waxtarta aamin ayaan leenahay ibraahimow waraaq kale oo aan gacanta ku hayo waxaa diray asxaab kala duwan oo magacyadooda aan halkan ka wada garanayo oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa qaar ka shaqeeya garoonka diyaaradaha ee cigaal international airport iyo qaar kale oo kala duwan dhammaan asxaabtaasi waxa ay tahniyad u dirayaan boqorka iyo boqoradda iscalmaday waa cabdicasiis maxamed xaashi iyo weliba naciima cabdilaahi daahi meherkoodu wuxuu ka dhacay magaalada hargeysa ibraahimow innaga qudheennuna tahniyad ayaan u diraynaa cabdicasiis maxamed xaashi iyo xaajiyadiisa ama boqoradiisa naciima cabdilaahi daahi waxaan leenahay noqda kuwii isku waara ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin ibraahinow waraaqdan kale ee tahniyadda ee gacanteeda ku jirta waxaad diraysaa hooyo ambiyo cadde ibraahin iyo caruurteeda qasiido macalin salaad ee doxaawo ibraahin cali iyo caruurteeda isaaq xaaji aadan iidow xaaskiisa iyo caruurtooda habaryaro faadmo xasan hilowle iyo caruurteeda awliyo cadde ibraahin iyo caruurteeda xaawo cadde ibraahin iyo caruurteeda salaado cadde ibraahin iyo caruurteeda abtiyaal cali cadde ibraahin xaaskiisa iyo caruurtooda ibraahin cadde ibraahin xaaskiisa iyo caruurtooda cabdulaahi cadde ibraahin iyo xaaskiisa dhammaan reer cadde ibraahin waxa ay tahniyad u dirayaan aadan ibraahin cali iyo xaaskiisa faadumo cali nuur oo dhowaan wiil ugu dhashay gobolka baay gaar ahaan tuulada daynuunay wiilkaasna waxaa loo bixiyey salmaan aadan ibraahin waxay leeyihiin eebbeha ka dhigo kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiin aamiin ibraahinow heesta inoogu dambaysa bal inoo soo qabo heesta afraad waa mininkiina codadkii maxamed suleybaan iyo xaliim khaliif magool
marag baad u haysaa miska waa mudaa mudaa mudaaimo midkana bineeday miska waa mudaa mudaa mudaaimu midkana bileeday waxaan kaga maqanay meelleer ma joogin muraadkayga muraadkayga gaarka kaga maqanay meelleer ma joogin muraadkayga muraadkayga gaarka Amadahaad waa waa waa maxay maqaarkaad u saartay مدهاد وا وا وا محي مقاركا دكتارتي waxaan kaga maqaanay inaan joogin muradkayga muradkayga gaarka waxaan kaga maqaanay inaan joogin muradkayga muradkayga gaarka